madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa ka deeriyey xaaladda nololeed ee dad ka badan hal milyan oo qof oo ay abaaro ba-an la soo darseen saylici oo ah guddoomiyaha guddiga abaaraha somalilan ayaa dhinaca kale difaacay howsha ay guddiga uu madaxda u yahay hayaan ee ku aadan wax ka qabashada abaaraha madaxweyne ku-xigeenka ayaa hargeysa ugu waramay qadar maxamed cakule
runtii xaaladda abaaru meel adag bay marayaan gaar ahaan saddex gobol ee bariga xaaladda maanta u daran ee taagana inta badan waa biyaha gobolada barigu runtii roobabkii u dambeeyey ba runtii aada uga gaabiyey gugi dhow ina dhaafay calaf ahaan way way ficnaayeen laakiinse culayska ku biiray wuxuu noqday soo guurtadii ka timida ilaa gobolka mudug iyo maaratay puntland ayaa waxaa calafkaas soo doontay darteed culays badan tiinam wax ku dhowda runtiinaya haddii calafkiina xaalufo laakiinse dagaalka u badan kula jirnaa ku taakulayna dadka waxa weeyaan imanka waa biyaha dadka ay saamaysay runtii kolkii hore ilaa siddeed boqol iyo toban kun baan saamintii horen kusoo marnay annaga iyo hayadaha hawsha qaabilsan iyo yuunta laakiinse imanka ilaa dad milyan iyo jarjaraba way saamaynaysaa wayna baahday runtii waxay soo wada gaadhay imanka ilaa xeebaha galbeedka ee awdan iyo saaxil waa gartay madaxweyne ku-xigeen marka la eego xukuumad ahaan iyo guddi ahaanba madaxweyne ku-xigeenkiina waa tahay guddoomiye guddiga heer qaran abaarahana waa tahay ilaa imika haddaad dadka u sharaxdo maxaa tallaabooyin qaateen dadkaa dhibaataysan marka laga tago soo hubintii iyo saamintii iyo daraasadii lagu sameeyey marka laga tago waxaan tallaabooyinka qaadna ummaddu inta badan maanta warres kuma seegana wax kula socdaan midiya kala socdaan waxaan iskugu yeedhnay qaybihii bulshada reer somaliland oo dhan waan wacyigelinay waanwaanaan aanu abaabulnay hay-adihii caalamiga oo dhan waan waan waan waan la shirnay runtii qayladaasi dee wax badan baan ka rajeynaynaa laakiinse ilaa imika waxaan qabana waxa weyaan saacadda aan kula hadlaya waxa socda hadday raashin aan ka qaybna tahay saddex gobol ee bariga oo toban kun oo qoysahayd iyo hadday tahay biyo dhaamiska ilaa maanta socdaay waa waa hantidii waa lacagtii qaranka cashuurta ummadda laga qaaday ayaa ilaa saacaddaa maanta socota laakiinse qayladii weli wax badan ma keenin marka laga reebo in kooban oo maarata runtii ganacsadeena qaar bilaabay iyo qaar soo socdaba oo runtii togdheer oo kale maanta biyodhaamiska socdaayu maarata uu ganacsade ismaaciil ninka le hanti maarata asaasaha weed rimid runtii waan aada ugu mahadnaqayno isagu bilaabay ganacsatada kale runtii iyaguna maanta lacagka lamida iyagana saas le kun kun boodood si aan ummadeenu maanta wax kale sabab ilaah uga dhigamahay in biyalaan biyalaan ugu dhimanin waxay ganacsadeenu inoo ballan qaadeen waaweyn inay maarata laga dhargiyo biyaha oo haata
madaxweyne ku-xigeen waxay dad badan isweydiinayaan dadka kale marka laga tago maxaa ilaa iminka idinku dhaqaale ahaan xukuumad ahaan a hurteen ee galay raashin iyo cuntaba biyaba
runtii ilaa saacadda iminkaan joogno warqadda xisaabulka taakay hor taalla milyan iyo laba boqol oo kun waxaa nooga nool boqol iyo soddonka halka aad arkayso boqol iyo soddon kunbaa ka nool milyan iyo laba boqol oo xukuumadda ay ilaa maanta laba laba bilood dambeysay ku shaqaynaysa inti kale dhan milyan iyo boqol iyo maarata milyan iyo todobaatan kun way baxday waxaa maanta shaqa socotaana waa weli waa hantida qaranku baa socotay weli taakulaynta kale yartahay naga soo gaaraysa maarata ama ama hay-adii caalamiga ama dadweynehinkuun nala bilaabay dadka qaarkood idin dhaliilaya guddi ahaan ama xukuumad ahaanba waxay idinku eedeynayaan inaydan wax tallaaba aba qaadin oo ku filan abaarta binaanka ilahi baa wada raaligelin karaa waxaa kuleeyahy hawsha la hayaana way muuqataa dadkuna de haddii isdhegatiraynin raadio raadio iyo maarata iyo telefishon iyo meel kastoo warbahina way ka socotaa goob kastoo maalin walba laga qaybinayo ama biyaha laga qaybiyo ama ha laga qaybiyo raasha laga qaybinayo marka anagu dee shaqadaan ku jeednaaye kama wada jawaabi karno cid kastoo maarata de iska uga jeedo inay ka siyaasad ka dhigtaan inay de xukuumadda ku dhaleecayaan waxaase ka haboon maanta wakti laysku dhaleecay arrintani maahine in nin walba wuxuu qaban karo re somaliland ka booyad awooda iyo iyo ka kunka booyad awooda in nin walba maanta aynu dadkan gurmino baa loo bahaya maanta ilaa iyo imika ama lacag cad maxaa idinka soo gaadhay dunida hay-ad ha noqoto dowlada ha noqoto ganacsato ha noqoto maxaa guud ahaan ilaa maanta lacag idin soo gaadhay tan iyo markaa baaqadir horta dalalkan saaxiibka nahay waxaa usoo horeysay dalka taiwan miyuudaha waa laga arkay shan boqol oo kubeer runtii nagu deeqeen dad wax kale ilaa imika biyaha biyoogaas ganacsatada weyni hore ismaaciil loo bixiyey iminkana maanta maxamed oo siciid nagu wareejiyey isaguna biyo lacag gaadhis ilaa laba boqol oo kun oo dollar nagu wareejiyey dahabshiyo qudhiis uu soo socdaa marka iminkun bay ganacsatada ay bilaabeen inay maanta lacag nagu wareejiyaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo u waramayey wariyaha v o e da qatar maxamed cakulle